maanta sidaa loogala socday caalamka oo dhan waxaa loo ballansanaa in soomaaliya ay doodeedii gudbiso runtii saddex saacadood ayaan lahayn muddo saddex saacadoodana waan ku gudbinay doodii soomaaliyeed oo runtii ku salaysan run ku salaysan qawaaniin ayaan gudbinay wax alla wixii tuhun iyo runtii khalad iyo fasiraad khalada oo ay shalay kenya bixinaysayna maanta ayaa si cad maxkamadda horteeda loogu qeexay documentigeedii iyo wax walbana online iyo websiteyad ka heli kartaan kenya shalay waxay ku doodeysay in ay aaminsan tahay in maxkamaddani aysan ulahaynba sharci inay arrintani qaado oo ay daba taagan tahay heshiiskii kenya ay la gashay laba kun iyo sagaalkii dowladdii soomaaliya ee xilligaasi arrintaasi adinku maxaad ka tidhaahdeen annaguna waxaan maanta maxkamadda u caddeennay in ay awood u leedahay inay dhegaysato dacwadda kenya haddii ay ku dooday inaanay maxkamadan geli karin annaguna waxaanu caddaynay maanta maxkamadda horteeda inay maxkamaddu awood u leedahay dhegaysiga dacwaddan waxaanan si qeexan oo cad u fasirnay hordhignay m o u-ga iyo nuxurkiisii iyo wuxuu ahaa iyo in aanu marnaba ka hor istaagi karin maxkamadan inay dhegaysato dacwaddaas dad badan oo soomaaliya ayaa isweydiinaya xeerarariye in haddii maxkamad la tago garilaba nin kama wada qosliso waxaa dhici karta in go-aan uu soo baxo in kenya go-aanku uu u hirgalo ama soomaalida uu garta u dhacdo maxaa diidaya inaad sida kenya ku doodayso kale in banaanka wax ku dhammaysataan maya maya runtaa waay gari laba qof kama wada kama wada farxiso sideedaba annagu haddii aan shaki yar u nooga jiro in dacwaddan dowladda kenya ay nooga guulaysanayso shaki yar haddii nooga jiro maxkamadda maanan keeneen cadeemaha aan haysano doodayada siday xaqa ugu salaysan tahay waa wax iska cad oo aanay marnaba mugdi geli karin haddii uu shaki yar noogu jirana ma aba aanan keeneen maxkamad waxaan ogolaan lahayn in aan sida ay kenya u raadinayso in la wada hadlo waana laisku dayey waxaad isweydiisaa adiga qudhaadu maxay u diidaysaa dowladda kenya maxay u hortaagan tahay in maxkamaddu inay dhegaysato waxay og tahay sharciyan haddii maxkamadda dacwaddaasi ay dhegaysato in looga guulaysanayo annagana waxaan ognahay in haddii dacwaddani ay dhegaysato maxkamaddu inaan ku guulaysanayno shalay kenya doodda waxay ku doodaysay waxaa ka mid ahaa laba kun iyo sagaalkii markii xubnaha golaha wasiirada qaarkood ay heshiiskani saxiixeen in baarlamaanka soomaaliya uu beriyey arrintii baarlamaanka iyagoo daba joog ayaa kenya waxay sheegaysay inaysan sharci ahayn marka taas qaanuuniyan sidabaad ugu gudbisateen dooddiin maba maba maba maba khusayninba waxay shalay ay ka hadlayeen oo dhan m o u aad bay isu khilaafsaneyd fasiraadda ay ka bixinayeen oo dhanna way khaldanayd marka haba yaraatee ee wax m o u-gaasi ka khuseeya dacwaddan dowladda soomaaliya ee maxkamadda keentay inaysan jirin ayaanu anagu ku gudbinay marka waxaad rabaa inaan saanaan la yiri iyo sidaanaan la yiri in laga gudbo oo ummadda soomaaliyeed loo qeexo si cadna loogu qeexo wax dhabta ah oo run ah oo jira waana loo qeexay maantayna dhagahooda ku wada arkeen dhahooda ku wada maqleen insha allahu tacaala inta dhimanna guul baan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeedna ha loo bishaareeyo ugu dambayntii shalay kenya way gudbisatay doodeedii iyo dacwadeedii soomaaliya maanta ayay gudbisay marka goormay maxkamaddu sheegaysaa in arrintani ay gelayso weli doodu way dhiman tahay laba maalmood oo kalaa sii dhiman kenya waxay ka jawaabi doontaa berri doonteenna ayay ka jawaabi doontaa annaguna maalinta jimcada ayaan soo gunaanadi doonaa markii taasi dhammaato kadib ayay maxkamaddu go-aan qaadan doontaa go-aankuna wuxuu noqon doonaa kolley berri majimcada ma dhici doono wakti kale oo maxkamadda ku habboon ayadaa noo soo sheegi doonta waktiga ay go-aan ku dhawaaqi doonto